bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslma عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu tacaala wmin suuraة اlmaa'ida waxaan soo haynay kitaabu tafsir min aljaamic اlkabiir wmin suuraة الmaa'idati qala xadaثna bnu abi cmar qala xadaثna sufyaan wahuwa bnu cuyaynata can miscari wagayrihi can qays bni muslimi wahuwa qays bnu muslim aljadaliyu abu cumar abu camr alkindiy hiqat rumya blirja rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can طariq bni shihaabi qaala qaala rajulu min alyahuudi nin yahuuda ka mida ayaa wuxuu yidhi licumara bni اlkhadaab cumar buu ku yidhi ninkaasuna kacbulaxbaar buu ahaa nin yahuudda ka midana waxaa loo leeyahay biictibaari maa kaana waay markii dambe wou islaamay dabcan ayb yaa amiira almu'miniin low calaynaa unzilat hadihi اlaayatu low haddii unzilat hadihi اlaayatu aayaddan haddii la dejin lahaa calaynaa annaga korkeenna alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina latakhadnaa waxaanu ka dhigan lahayn dalika alyowma maalinkaasi ciidan ciid faqaala lahu cumaru bnu lkhadaab cumar baa wuxuu ku yidhi inii la aclamu anigu waan ogahay aya yowmin unzilat maalintii oo la soo dejiyey ayaan ogahay hadihi alaayatu aayaddan unzilat yowma carafata ayaa la soo dejiyey fii yowmi jumcatin maalin carafa ah baa la soo dejiyey oo maalin jumco ah ay tahay ayb maalin carafa ah baa la soo dejiyey oo ay maalin jumco ah tahay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix yacni ciid ka yeelasho uma baahnin waayo maalinta jumcaduna waa ciid waaba tahayba yowmu carafa iyadana habeenkeeda yacni habeenka ku soo foolle baaba habeenkii ciidda iyadana ay tahay biictibaari habeenka soo socda marka la fiiriyo iyada xataa ciid waayo ayb marka uma baahnin buu leeyahay meeshaas marka culimada waxay ka qaataan acyaadda nidaamkeedu inuu yahay nidaam tawqiifi ah oo diimaha oo diinta un laga qaato ayb maxaa yeelay ciid ka yeelasho waxaan sharcigu ciid ka dhigin ciid lagama dhigi karo oo iyada marka ciidda umuuraheeda inay umuuro arrin tawqiifiya inay tahay baa laga qaadanaya ibnu rajabna fatxulbaariga sidaasuu sheegaya qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadaanaa yazi lanna warka cumar baa wuxuu yahay uma baahnin adiga middan aada soo kordhinayso ama waxaan aada sheegayso uma baahnin maalinta jumcadana waa yowmu ciidi lusbuuc yowmu carafana waa maalinta xujaajtu ay hal meel ku wada kulansan yihiin oo habeenkeeda soo socdana ciid ay tahay wax dheeraada oo uma baahnin macnaha saasuu ka dhigan yahay qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can camaari bni abi camaarin huwa abu cumar mawla bani haashim saduuqun rubamaa akhطa ayb qaala qara'a bnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxuu akhriyey alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina wacindahu yahuudiyun yahuudi baana agtiisa ahaa faqaala wuxuu yidhi low unzilat hadihi alaayatu calayna aayaddan haddii korkeenna lagu soo dejin lahaa latakhadnaa yowmahaa ciidan maalinteeda waxaanu ka dhigan lahayn ciid faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi fainahaa nasalat way soo degtay fii yowmi ciidayni laba ciid maalintood yacnii maalin ay laba ciid kulantay ayay soo degtay fii yowmi jumcatin maalin jumca a wa yowmi carafa wa fii yowmi carafa macaanida ciidda laba macnoba waa lagu macnay karaa yowmu carafa sida ay ciid ku tahay mid waxa ay tahay ciidda macaanideeda waxaa ka mida meel yacni ciiddu zamani iyo makaani bay u qeybsantaa sanadkiiba mar meel layskugu imaanayo makaan gaaroo la dadku isugu yimaadaan waqti gaara ay isugu yimaadaan ciid zamani iyo makaani baa ku kulmaysa meeshaas carafo marka meel mucayanay isugu yimaadaan sanadkiina marna waa la tagaa macnihii ciidda marka wayba wada taaba macnaha labaad waxaa weeyaan in la yidhaahdo ibnu xajarna uu sheegaa liana alciida fii leylatihi ciidda waxay ku jirtaa habeenkiisa ayb waana sida nebigu uu yidhi sal ll ly slama shahraa ciidin laa yanqusaani labada bilood oo ciidda ma nuqsaamaan buu yidhi maaamyaa maxaa laga wadaa marka shahru ramadaan iyo shahru dilxija ciidda marka ramadaan may ku jirtaan ma ku jirta ramadaan kuma jirto leanna aakhir yowm oo ramadaan habeenka ku xiga waayo ciidda xadiidkaas oo kaley tanna la mid tahay marka yowmu carafa marka la leeyahay habeenkeeda ayaa ciid ah waayo sida shahraa ciidin laa yanqusaani ramadaankuba bil ciid loogu sheegaayo maxaa yeelay marka uu dhammaado habeenka ku xigaba ciid baa markaa imaanayso ayb ayb qala hada xadiidu xasanu غariib min xadiidi bni cabaas qala xadaثna axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qala xadaثna yaziid bnu haarun qala ahbarana mxamed bnu isxaaq can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama nebigu waxa uu yidhi yamiinu raxmaani allaha raxmaanka midigtiisa mal-aa waa mid buuxdo ayb waa mal-aa ereygu waa ta'niisu mal-aan mal-aan ta'niidkiisa mal-aa waa mid buuxdo saxaa-u waa mid shubmayso oo da-ayso laa yaqiiduhaa laa yaqiiduha alleylu habeenka ma nuqsaamiyo wanahaaru iyo maalinka laa yagiiduhaa min qaada yagiidu ay laa yanqusu weeyaan sida naqasa ay tatacaddaa walaa tatacaddaa ay u tahay ayaa ficilkanna yagiidu ay u tahay yani yatacaddaa walaa yatacaddaa ayb yagiidu waa nuqsaamayaa yagiidu waa nuqsaaminayaa marka waa mutacadiyaa laga dhigay hadda marka waa mutacadi laa yagiiduha alleylu habeenku ma nuqsaamiyo ayb wanahaaru iyo maalinta alleyla wanahaar haddii la yidhaahna darafay iska ahaana qaala wuxuu yidhi ara-aytum bal ii sheega maa anfaqa wuxuu alla bixiyey mundu khalaqa asamaawaati waalarda intuu cir ciraryaalo iyo dhul abuuray bacdi nusaq waalarda waa ka maqan tahay laakiin nusaqooyin badanay ku jirtaa fainahu lam yaqid ma nuqsaam ma nuqsaamin maa fii yamiinihi midigtiisa waxaa ku jiro ma nuqsaamin maalinkou cir iyo dhul abuuray alla waxbuu bixinayay intii uu bixinayay marka inta cir cir iyo dhul markuu abuuray ee saana uu alla wax u bixinayay waxba ka waxa midigtiisa ku jiro ee cadiyo iyo mulki ah ma nuqsaam ma nuqsaamin ayb wa carshuhu cala almaa'i carshigiisana biyaha korkooda u ahaaday wa biyadihi lukhraa gacantiisa kale marka waa inuu ilaahay laba gacmood leeyahay sida hadda xadiidkan nebigu uu ku tilmaamayo aan gacmo bani aadam shabihin una ekayn laysa ka midlihi shay-un ila ilaahay sida isaga daatadiisu aynan ugu ekayn daatooyinka kale ayaa tilmaantiisuna aynan tilmaamaha ugu ekayn makhluuqa ayb wabiyadihi اlأkhraa gacantiisa kalena almiisaanu cadaaladda ayaa ah yarfacu wayakfidu waa kor yeelayaa hoosoo u dhigayaa yacni yarfacu man yashaa qofkau doono kor u qaadayaa wayakfidu man yashaa qofkau doonana hoos ayuu u dejinayaa ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix ayb qaala wahada اlxadiidu alimaamu abu ciisa wuxuu yihi xadiidkan fi tafsiiri hadihi اlaayati aayaddan suurat lmaa-ida ku jirto tafsiirkeeda dhexdiisuu ahaaday wa qaalat alyahuudu yadu llahi magluulat gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuudataani bal yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuudataani waaye kuwa la fidiyey yunfiqu kayfa yashaa marka aayaddii bal yadaahu mabsuudataani xadiidkuu ku fasiray xadiid kale marka muxuu leeyahay yamiinu الraxmaani mal-a wabiyadihi اlأkhraa aayadduna marka taniyadu cadad bay nas ku tahay labadaasay aayadduna waxay sheegtay laba gacmood xadiidkuna labau sheegay hal meelay u wada socdaan iyo hal tub ayb meeshaas marka wa hada alxadiidu fii tafsiiri ereygaas marka aada u feeri wuxuu leeyahay xadiidkani aayaddan tafsiirkeeda dhexdiisa u ahaaday ayb idan marka aayadda tafsiir waa leedahay aayaddu tafsiir waa leedahay tafsiir ou xadiidku fasirayay leedahay sida uu sheegayo alimaam abu ciisa laftiisa taas marka meel ku xariiqo wa hada alxadiidu xadiidkan wuxuu yidhi qaala ala'imatu a'immadu waxay dhaheen nu'minu bihi waan rumaynaynaa kamaa jaa-a siduu u yimidaan u rumaynaynaa min gayri an yufasara iyadoon la fasirin min hayri an yufasarana see la dhahaa markadaay wuxuu yidhi fii tafsiiri hadihi laaya inay tafsiir leedahay u sheegay halkanna wuxuu leeyay min hayri an yufasara iyadoon la fasirin muxuu ka wadaa marka tafsiirka jahmiyada way tafsiir wuxuu diidayaa daahirka aayadda ka leexinaya oo dhahayo gacanta waxaa laga wadaa mulki waxaa laga wadaa qudro waxaa laga wadaa nicmo ilaa macno kaasi waxaa weeyaan waa tafsiir aayadda sida ka muuqdo si ka duwan lala aaday waayo midkaas waay midka uu diidaya ee macquul maahan inuu ka wado tafsiir ma jiro haddana ou hada oo wax yar ka horna ou sheegay wahada alxadiidu fi tafsiiri hadihi laaya ayb culimada marka aimadu miir waa qabaan cilmina waa leeyihiin warka tanaaqudka ka imaanayo laba sadar waray u dhaxayso ma fahmi weynayeen horena wou usoo sheegay tafaasiirta la diidan yahay iyo kuwa la ogol yahay kitaabu zakadaan kusoo marnay baabu fadli sadaqa wuxuu yidhi axaadiidtan wa ankarat iljahmiyatu jahmiyadu way inkirtay xadiidkan wa fasarat calaa gayri maa fasarahu ahlulcilmi waxayna ku fasireen ahlucilmigu waxay ku fasireen wax ka duwan marka idan tafsiir saxiixa jiro ahlucilmigu mareen iyo tafsiir aan saxiix ahayn oo ayagu jahmiyadu ay martay markaasuu sii sheegay weliba tafsiirka wa qaalat jahmiyadu waxay tidhi yadu llaahi quwatuhu ilaahay gacantiisa waxaa laga wada xoog kaas waay marka midka isagu uu diidayo ayb ow yutawahama min gayri an yutawahama iyadoon la mala awaalin leanna mala awaal adiga ilaahay tilmaamihiisu sida ay yihiin iyo kayfiyadooda kuuma sheegin ma mala awaali kartid marka waxaad suuraysan kartana maaha haakadaa qaala gayru waaxidin min ala'imati sidaa oo kale ayuu yidhi mid wax ka badan a'imada minhum sufyaanu thawriyu wamaliku bnu anas wabnu cuyaynata wabnu lmubaarak sidaasay dhaheen annahu turwaa hadihi alashyaau ashyaadan waa la warinayaa wayu'manu biha waana la rumaynayaa wayu'manu bihaa lafteeda in tafsiir ay leedahay laga qaadanaa sababtoo ah maxaa la rumeeyaa waxba haddaan la waxaan la aqoonin maba la rumey kareen ugu yaraan marka waa macrifo un inay jiri karto ayb walaa yuqaalu mana la dhahayo kayfa tafaasiirta marka la diidayo waxaa ka mida kayfiye iyo waxaa in la galo walaa yuqaalu ma la dhahayo kayfa waa sidee ilaahay tilmaamtiisa say tahay ma la dhahayo meelahana marka meelaha uu caqaa'idka uga warramay ka mid tahay caqiidadiisana uu ku bayaaniyey caqiidat la'imana uu ku bayaaniyey ayb waxaana laga qaadanaa a'imadan salafka caqiidadoodu inay ka qaataan qur-aanka iyo sunnada ayb bikhilaafi gayrihim oo ayagu caqliga iyo fala falsafe iyo wax lamida ka qaato qaala xadahanaa cabd bnu xumayd qaala xadahanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahiidiyu qala xadaana alxariث bn cubayd can saciidi اljurayriy can cabdillaahi bni shaqiiqi can caaئishaةa qaalat kana الnabiyu sal ll l slam nebigu wuxuu ahaa yuxrasu in la ilaalinayo xataa naزlat hadihi اlaaya ilaa ay aayaddan kasoo degtay awal waa la ilaali jiray nebiga ilaa ay aayaddan kasoo degtay wallahu yacsimuka min الnaas ilaahay baa dadka kaa ilaalinayo faأkraja rasuulu اllahi sal l slam ra'sahu nebiga madaxiisii buu soo bixiyey min alqubati teendhadii buu ka soo bixiyey faqaala lahum wuxuu ku yidhi yaa ayuha nnaas dadow insarifuu iska kala taga kuwii ilaalinayay ayuu ku yidhi iska taga faqad casamani illaahu alla waa i dhowray markii hore waa la ilaalin jiray aayaddan markay soo degtay iska kala taguu yidhi allah i ilaaliyey meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dee qofku inuu is-ilaaliyo asbaabtay ka mid tahay arrintaa iyadana tawakulka waxba u dhibi mayso maadaama nebigaba sala allahu calayhi wasalam inta aynan aayaddan soo degin la ilaali jiray ayb qofku marka hadduu is-ilaaliyo maahan qofaan ilaahay ku kalsoonayn iyo waayo ma la dhihi karo qala xadaanaa nasr bnu caliyin qala xadaanaa muslim bnu ibraahima bihada lisnaadi naxwahu qال hda xadيiث غريb وrawى bعضهم hda الxadيiث عن الجurayriي عن cabdاللahi بن شhقيq qala kana النaبyu sl اه عl slم muxuu noqonaa markaan waa mursل عan cabdالlahi بni شhaqيq waa taabici qaala kana النabiyu sl اه عl slم axwaashii nebiguu ka warama wa أxwaal النabiy sl اه عl slم min الsunan sunanka marfuucay ka mid tahay kaana nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa yuxrasu in la ilaalinayo walam yadkuruu fiihi can caaishata ma aynan sheegin qaala xadaanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan wahuwa daarimiyu qala ahbaranaa yaziid bnu haaruun qaala ahbaranaa shariiku can caliyi bni badiimata can abi cubayda can cabdillaahi bni mascuud sanadkan maxaa ka muuqanaya ya kor u haban inqiaac bayna man yah abu cubayda iyo cabdullahi bn mascuud qaala qaala rasuulu llahi sal l slam lamaa waqacat banuu israa'iila reer bani israa'iil markay ku dhacdeen fi lmacaasi macaasidu markay ku dhacday fanahathum culamaa'uhum culimadooda way ka reebeen falam yantahuu maynan ka joogin macsida fajaalasuuhum culimadii way la fariisteen fii majaalisihim fadhiyadooday la fariisteen wawaakaluuhum way la cuneen washaarabuuhum way la cabeen fadaraba allahu quluuba bacdihim bibacdin ilaahay marka qaarkood qaarka kale ayuu quluubtooda ku garaacay walacanahum waana lacnaday calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryama dalika bimaa casaw wakanuu yactaduun yani markii munkarkii iyo macaasidii markay ku dhaceen culimadii way ka reebtay waa ka joogi waayeen waa iskala fariisteen marka iyaguna waa la dhinacooday ka wadeen qaala fajalasa rasuulu llahi sal l slam nebigu waa fariistay wa kaana muttaki'an markii horena nebigu waa waa dangiigay faqaala wuxuu yidhi laa waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaaye xataa ta'diruuhum cala alxaqi atran xataa intii ta'diruuhum aada uga soo laabaysaan cala alxaqi xaqa aada uga soo celisaan ood uga soo laabtaan xaqa atran soo laabitaan ilaa aada xaqa ku soo celinaysaan idinkuna ma badbaadaysaan ayb ilaa aada marka qofka xaqa ka bayray aada xaqa kusoo laabaysaan ood xaqii kusoo celinaysaan ayb ayb qaala cabdullaahi bnu cabdiraxmaan qaala yaziidu wakana sufyaanu thawriy laa yaquulu fiihi can cabdillaahi ma dhehaynin cabdullahi bni mascuud ma sheegayninoo mursal ahaan uu ku warinayay waay qaala hada xadiidu xasanu gariib waqad ruwiya hada alxadiidu can moxamed bni muslim bni abilwadaax can caliyi bni badiimata wahuwa aljazariyu can abi cubaydata can cabdillahi bni mascuudi can nabiy sal l slam naxwa hada wbacduhm yaqulu can abi cubaydata can الnabiy sal l slama mursalun qaarna marka abi cubayda ayaa nebiga u koryeelaya qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar waa kan marka riwaayada mursalada qala xadaanaa moxamed bnu bashaar qala xadaanaa cabdالraxmaan bnu mahdiy qala xadaanaa sufyaan can caliy bni badiima can abi cubaydata qaala qaala rasuulu lahi sal l slama ina bani israa'iila reer bani israa'iil lamaa waqaca fiihim naqsu markuu naqsiga ku dhacay dhexdooda kaana rajulu fiihim ninku wuxuu ahaa iyaga ka mida yaraa akhaahu walaalkiibuu arkayay yaqacu cala dembi isagoo dembiga ku dhacayo fayanhaahu canhu waa ka celinayay faidaa kaana algadu berri markay tahay lam yamnachu ma ka celinaynin maa ra'aa minhu wuxuu ku arkay an yakuuna inuu ahaada ka celin maynin akiilahu wa shariibahu midka la cunayo la cabayo ayb lam yamnachu isaga ma ka celinaynin maa ra'aa minhu wuxuu ku arkay ninkaasi ayb ma ka celinaynin an yakuuna kownahu in ahaanshihiisa akiilahu wa shariibahu wa khaliiqahu midka dheehayo inuu yahay ka celin mayno yacni waxaa macsidaa uu ku arkayo maynan ka celinaynin inuu noqdo isagu midka berri wax la cunaayo o la cabaayo ayb fadaraba allahu alla wuxuu isku garaacay quluuba badi bacdihim buu garaacay bibacdin qaar ka kaleu ku garaacay wanazla fiihim اlqur'aanu baa kasoo degay faqaala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil clى lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bima casaw wakanuu yactaduun faqara'a waa akriya xataa balaga walow kanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiyi wma unzila ilayhi maاtahaduuhm أwliyaءa walakina kahiira minhm qaala wakana nabiy llahi sal l slam nabigu wuxuu aa mutaki-an mid dangiiga fajalasa waa soo fariistay faqaala wuxuu yidhi laa maya xataa ta'khuduu calaa yadi daalim ilaa aada qabataan qofka daalimka gacantiisa fata'diruuhu aada ku soo laabtaan marka cala alxaqi xaqa aada daraan soo laabitaan qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa abu dawuud aطayaalisiy waamlaahu calaya qala xadaanaa mxamed bnu muslim bni abilwadaax can caliy bni badiimata can abi cubaydata can cabdillahi can الnabiy sal l slam bimilihi yacni marna riwaayaad badanoo musnada-ana waa jiraan kuwa waxana waa jiraan mursala ah kuwa musnadada ana dabcan dee inqiaaca ku jira beyna abi cubayda iyo cabdillahi bni mascuud aabihi qال xdثna أbو xفص cمر بن علي هو الفلاس qال xdثna أbو cاaصم هو النبيل qال xdثna عثمان بن سعد هو الكاتب أbو بكر البصري ضعيف qال xdثna عكرمة عن بن عbاس أنa رجuلا أtى النبy صلى اه عل سلم nin baa nbiga u yimid faqاla ya رasuul الله إنii إda أصبت اللحم anigu haddii aan hilib asiibo اnتashartu للنsاءi haweenkii baan u faafayaa xaggooda waakhadatnii shahwatii shahwadeydaa i qabanayso faxaramtu calaya alaxma hilibkan iska xarimay marka faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum mu'miniina ee iska xariminina waxay alla idiin xalaaleeyey wanaa kuwooda fiicfiican shay ayibaadkii ha iska xariminina axala allahu lakum alla idiin xalaaleeyey walaa tactaduu in allaha laa yuxibu lmuctadiin wakuluu mima razaqakum allahu xalaala ayiba ayib qaala hada xadiidu xasanu gariibu warawaahu bacduhm min xadiidi cuثmaana bni sacdi mursalan qaar marka mursal ahaanay u wariyey laysa fiihi can ibni cabaas warawaahu khalidu اlxadaa can cikrimata mursalan bacdi nusaqa xadiidkan ma qorayaan qaarna waa inta badanna waa dhigayaan makuu qora adeeg xadiidkan makuu qora qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan marka cuntada qofka xalaasha inuu iska xarimo ma aha haddii qofku uu jiro iskaga dhaafayo waa baab laakiin cuntadan waa xalaal maya ma la cunaayo ictiqaad dartiis baa layskaga xarimay oo ama yacnii xaaraan baaba loo qaatay ayaa loo qaatay amase haddii la cuno waxbaa dhacayaa la aaminsan yahay waxaas dhan waa caado jaahili waxsa wax jiraanna jirana ma aha ayb oo waxay gelayaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum qala xadaثna cabdullahi bn cabdالraxman qala akbarana moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qala akbarana israa'iil qala xadaثna abu sxaaq can cmr bni shurxbiila abi maysara wahuwa alkuufiyu hiqat caabid mkhadram can cumara bni اlkhaطaab anahu qaal cumar wuxuu yidhi allahuma bayin lana fi اlkhamri bayaana shifaa'in ilaahu khamrada sha'nigeeda noo cadday bayaana shifaa'in daawo caddaynteed yacnii caddayn daawo leh fanazlat alatii fi اlbaqara waxaa soo degtay aayaddii suurat lbaqara yasaluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihimaa ismun kabiir faduciya cumaru cumar baa loo yeeray faquri'at calayhi waa lagu aqriyey faqaala wuxuu yidhi allaahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shifaa'in ilaahu khamrada sha'nigeeda noo caddee bayaana shifaa'in fanaزlt اlatي fi النisاء ya أyuha اladina amanuu la tqرbوا الصlaةa وأntm sukara faduciya cmaru faquri'at calayhi waa lagu aqriyay uma qaala allahuma bayin lana fi اlkhamri bayaana shifaaء fanazlt alati fi اlmaa'ida inama yuriidu الshayطan an yuqica baynakm اlcadaawaةa wاlbغضاءa fi اlkhamri wاlmaysir ilى qowlihi fahal أntm muntahuun faduciya cumaru cumar baa loo yeeray faquri'at calayhi waa lagu aqriyay faqaala intahayna intahaynaa waa ka joognay waa ka joognay rabbiyow yani middan dambe marka aad bay waxu shaafisay ayb leanna sababtuu sidan uu leeyahay waxay tahay khamrigu caqli ahaan yani qofka caqliga qaba waa dareemi karaa wax fiican inaysan ahayn yani diinka yani waxaa weeyaan dabcan hawaabta iyo ciqaabta iyo ha ku xirnaato dabcan iyo takaaliifta ha ku xirnaato dabcan sharcigii baa la yimid taas oo qur-aankii iyo sunnadii iyo shayganin xalaal ku noqonayaan xaaraanna uu ku noqonayaa lagaagana lagaalana xisaabtamayo ee haddana iyadoo sidaa tahay waxaan sharcigu xarimayo caqliga haddaad fiiriso madaarta iyo dhibaatada iyo mafaasidda ku jirto caqli ahaan waa la garan karaa walidaalika dad badan baa jaahiliyadii ayagoo gaalo ah iyadoo waxayna soo degin aan khamri cabi jirinaa jireen maxay ku zinada dadaa iska dhaafay xumaanteeda tuugnimada inay xun tahay cadaaladdu wax fiican inay tahay caqligu yacni in badan da qur-aanku ilaahay wuxuu yidhi caqligiin caqligii in la rogrogo caqliga isaga marka wixii sharcigu dabcan xadna waa leeyahay caqliga meelo marka aanu gaari karin ayaa jirto haddana laakiin caqligu wuxuu yacni u yahay tafkiirka iyo fakaraadda iyo yacni wax istidlaalka iyo nadarka iyo aaladuu u yahay dabcan laakiin kelimadan annadaru walistidlaalu ayaa qoladan mutakalimiintana si u fahmeen qolo kalena si uga carartay qolada mutakalimiinta nadar iyo istidlaal ayagu waxay u yaqaanaan muqadamaadkii gaaladu gaaladii usoo dhigtay falaasifadii yunaanka iyo hindida iyo ru iyo ruumaanka iyo kuwan furus iyo waxay usoo dhigeen muqadamaadkaasay u yaqaanaan nadar iyo istidlaal ninkaan aqoonina caqli ma qabay leeyihiin oo adila caqliya ma waa ka maqantahay kuleeyihin laakiin qur-aanku caqliga ou dadka ugu yeeray inay ku fakeraan noocee waayo miyownan sa ahayn caqligaasi dadkii alla ou ugu yeeray miyaynan caqligaas ku fakerin oo dadkii qur-aanka uu kusoo dhex degay asxaabta miyaynan caqligooda ka shaqaysiinin waa ka shaqaysiiyeen yacni adilada caqliga keliya maaha falsafo keliya maaha in lala ahdo ayb walidaalika waxaad arkay imaam axmed iyo bukhaari iyo cuhmaan ibnu saciid addaarimi iyo iyagoo waxaad arkaysaa si caqli ah ku radinaya nimankan mutafalsifada marka caqligu ma reebana sidiisa laakiin isagii inaad ka dhigata yacni naqligii oo dhan waa ka tegayaa isaga keliyaan wax ku fiirinaya isagiina aada markaa muqadamaad uga dhigato caqli gaalo caqli gaalo oo yuunaan iyo gaalo ah caqligooda kaas nadar saxiixa maaha iyo istidlaal saxa maaha ayb isaga marka maadaama khamriga caqliga lagu garan kara dhibaatada ay leedahay ayaa cumar marka uu leeyahay bal maa un la xarimuu isleeyahay nacam mar walbaa marka aayad markii taxriimkeeda lagu sii dhawaadaba weli waxbaa usii dhiman ilaa markii dambe ay timidba fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun qaala waqad ruwiya can israa'iila hada alxadiidu ayaa laga wariyey mursalan qaala xadaanaa moxamed bnu lcalaa qaala xadaanaa wakiicun waa kan isagoo mursala marka can israa'iila can abi isxaaq can abi maysarata camri bni shuraxbiila ana cumara bna alkhadaab qaala allahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shifaa'in fadakara naxwuhu siday mursal u tahay midkaan fadal sax markaan cumar marka uu dhahayo aayaddu ay soo degayso ma joogaa taabiciga ma jooga saa darteed markaasuu mursal waayo ku dhaha dadka qaar baa waxay u malaynayaan maxaa irsaalku xaggee ka ima ana cumara cumar waaba la sheegay meeshan waaba lagu sheegay marka wuxuu fiirinayaa raawigan magaciisa abima abu maysara iyo cumar laakiin annada iyo calaaqadeeda ma fahmayaan waa arrin diqa oo oo ku xiran waxaa weeyaan faniga fahamkiisa ku tacalluqan ayb canta iyo annada iyo alfaadda marka itisaalka iyo inqiaaca say ugu kala cad yihiin iyo waxyaabaha ayb marka kitaabka qofku ma qajajici karo haddii uunan musطalaxa si fiican u waxaynin ayb dad meelo badan waa la ysaga qajajiciyaa waxaad arkaysa qolooyin xataa musطalixii ka dhigaayo luqadii un ku wado oo un sidii soomaali un iskaga iskaga laqbaynayo haddana aan wax loo jeeda la fahmaynin ictibaarkii iyo mutaabacada iyo lafdi yani isdilaax kasta wuxuu u baahan yahay marka qolada markaa yani ku isdilaaxday ayagu sida ay u caddeeyeen in loo fahmo haddii kale lama dhaqaaji kara xarafka luqadiisii keliya un laysagama wadi karo qaala wahada asaxu min xadiidi moxamed bni yuusuf xadiidkan baa marka ka asaxnimo badan xadiidkii moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi ee hore kan marka yaa iskale wakiic wakiicii moxamedaa iskhilaafeen moxamed ibnu yuusuf saas ma ahna la soco labada riwaaya marka qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala akhbaranaa cubayd llahi bnu muusa wahuwa baadaam can israa'iila can abi isxaaq can ilbaraa qaala maata rijaalu dad baa dhinteen min asxaabi nabiyi sal l slam nabiga asxaabtiisa ka mida qabla an tuxarama alkhamru intaan khamrada la xarimin falamaa xurimat alkhamru markii khamrada la xarimay qaala rijaalun rag waxay dhaheen kayfa biasxaabina sidee asxaabteennii xaalkoodu ou ahaanayaa waqad maatuu wayna dhinteen iyagoo dhintay yashrabuuna alkhamra iyagoo khamriga cabaya fanazlat laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu ida mataqw waamanuu wacamiluu الصaalixaati aayaddaa baa soo degtay marka qoladaa marka wax dembi a ma laha ee wixii ay cuneen lianna waqti aan la xariminay cunayeen ay cabayeen qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu shucbaة can abi isxaaqa ayضا qala xadaanaa bidalika mxamed bnu bashaar qala xadaanaa mxamed bnu jacfar qala xadaanaa shucbaة can abi isxaaqa qaala qala اlbarا maata naasun dad baa dhinteen min asxaabi nabiy sal l slam wahum yashrabuuna alkhamra iyagoo khamriga cabayay dhinteen falamaa nazla taxriimuhaa taxriimkeedii markuu soo degay qaala naasun dad waxay dhaheen min asxaabi nabiy sal l slam nabiga asxaabtiisa ka mid ah fakayfa biasxaabina aladiina maatuu wahum yashrabuunahaa siday noqonayaan xaalkoodu ou ahaanayaa asxaabteennii dhintay iyagoo cabayay qaala fanazlat laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu ayaa soo degtay marka qaala hada xadiidu xasanu صaxiix marka haddaad aayadda yani tafsiir sababu nusuulkani aayadda tafsiira u noqona waxa laga wado waa fahmay markaas haddii laakiin sababu nusuulkeeda aadan garanin ma fahmaysid maxay manaa macnaha ka dambeeya waa maxay mu'miniinta kuwa iimaanka la yimid camalka saalixa la yimid waxay cunaan dembi ma ahan dhib ma leh maxaa laga wadaa yani haddaan sababu nusuulka la fiirinin ma la fahmayo walidaalika saxaabadiiba qaar ka mida sida qudaamatu bnu madcuun iyo iyo aayaddan tafsiirkeeda qalday oo ku gafay waxayna cabbeen khamri markaasay waxay yidhaahdeen annaga mu'miniin camal saalixa la imaanayo ayaan nahay dhibna ma lahayn aayaddiibay marka waxay u qaateen qofkii iimaan iyo camal saalixa la yimaado wuxuu cabaa dhib ma lehay u qaateen aayadduna waxay ka warramaya dad dhintay inta aan la xarimin iyadakoo wa ilaa ninka hadda iyadoo xaaraana cabayo waqtigaas uu cabaayaba iimaankiisa see waayo waqtiga uu cabaayo iimaankiisu ma ma yani naqsi baa ku jira qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa cabd bnu xumaydi qala akhbarana cabdاlaiiz bn cabdاlcaziiz bnu abi rizmata huwa abu mxamed almarwasiyu hiqat can israa'iila can simaakin can cikrimata can ibni cabbaasin qaal qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah ara'ayta aladiina maatuu bal noo sheeg kuwii dhintay wahum yashrabuuna alkhamra iyagoo khamrada cabayo ayb lamaa nazla taxriimu اlkhamri ayay yidhaahdeen khamrada taxriimkeedu markuu soo degay bay sidaas yidhaahdeen marka lamaa nazala lamaa darafkan ille lamaa nazala markii waa daraf ma ogta macna ahaan waa darafkaani marka wuxuu ku tacalluqayaa ama uu ku xiran yahay qaaluuduu ku xiran yahay ee wahum yashrabuuna ma ku xirna macnuhu marka wuxuu noqonayaa qaaluu waxay yidhaahdeen lamaa nasala taxriimu lkhamri markii khamrada taxriimkeeda soo degay bay dhaheen yaa rasuula allah ara-ayta aladiina maatuu wahum yashrabuuna alkhamra laakiin haddaad ka dhigta lamaada inay wahum yashrabuuna ku xihan tahay macno wuxuu noqonayaa iyagoo khamrada cabayo kuwii dhintay lamaa nasala taxriimu lkhamri markuu khamrada taxriimkeeda soo degay iyagoo cabayo kuwii dhintay saasna ma loo jeedo ee way ka horreeyeen ayaga nusuulu taxriimi alkhamri ayb ayb nebigay warkan ara-ayta aladiina maatuu bay weydiiyeen lamaa nasala taxriimu lkhamri bay sidaa nebiga ku yidhaahdeen fanaزlat laysa clى اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxu fima طacimuu ida ma اtaqw waaamanuu wacamiluu الصaalixaat qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana sufyaan bnu wakiic qala xadaana khalid bnu mkladi can caliy bni mushiri can اlأcmash can ibrahima can calqamata can cabdillaahi qaala lama naزlat markay soo degtay laysa clى اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu إida ma اtaqw waamanuu wacamiluu الصaalixaat qaala lii rasuulu اlahi sal ly slam nabiga wuxuu igu yihi anta minhm adiga iyagaad ka mid tahay anta minhum marka adda kuwii aayaddaa ka warramaysaad adiga ka mid tahay suuragal ma noqonayso oo dadkii dhintay baad adiga ku jirtaa ma aha macnaheedu leanna ruuxan waa dhintay adiga maxaa looga dhahaa anta minhumta waxaa laga wadaa ay min aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati dadka wasfiga iimaanka iyo camalka saalixa ee leh baad ibnu mascuudow ka mid tahay waay ayb macnaha aayadda maahan dadkii iyagoo khamrada cabaaya dhintay intaan la xarimin ee mu'miniinta ahay camalka saalixa la yimid baad ibnu mascuudow adiga tahay sidaas ma aha ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix ayb qala xadaanaa abu saciidin اlأshaj wهو cبdاللh بن سعيد الأشج qال xdثna منصور بن wردان ayب وهuو الأسدي الcطاr مqبول rawى lh الترمiدي والنسائي في مسند علي وبن ماجة عن علي بن عبد الأعلى وهو الثعلبي الكوفي الأحول صدوq رbma whm عن أbيه وهuو cبدالأعلى بن عاmر الثعلبي صدوq yhm عن أbي البkتري عن علي qال لma نزلت wlilaahi clى اnnaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuul allow fii kuli caamin sanad kasta miyaan xajinaynaa fasakata waa aamusay faqaaluu yaa rasuula allah fii kuli caamin ay yidhahdeen sanad walbaa miyaa xajku nagu waajibayaa qaala laa maya walow qultu nacam lawajabad ha haddaan dhihi lahaa waa waajibi lahaa faأnzla allahu alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tsأluu can أshyaءa in tubda lakum tasu'kum qala hada xadiidu xasanu غariib min xadiidi caliyin qala wfi lbaabi can abi hurayrata wbni cabaas qala xadaana mxamed bnu mcmr abu cabdillahi اlbصriy qala xadaana rawxu bnu cubaadata qala xadaana shucbatu qala akhbaranii musa bnu anas huwa musa bnu anas bni malik hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala samictu anasa bna maliki yquul qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah man abii aabbahay waa ayo qaala abuuka fulaan aabbaha waa hebel ninkaasuna wuxuu ahaa cabdullaahi bnu xudaafa qaala wuxuu yidhi fanaزlat yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasأluu can ashyaءa in tubda lakum tasu'kum qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana yaziid bnu haaruun qala ahbaranaa ismaaciil bnu abi khaalid can qays bni abi xaazimi can abi bakrin الصidiiq anahu qaala yaa ayuha الnaas inakum idinku taqra'uuna hadihi اlaayata baad akrinaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dala ida اhtadaytum naftiina laazima qofkii dhumo idin dhibi maayo haddaad idinku hanuuntaan aayaddan baad akrinaysaan buu yihi wainii samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu nebigoo dhahayaan ana maqlay ina annaasa dadka idaa ra-widaa ra-w daaliman hadday arkaan qof daalim ah falam ya'khuduu calaa yadayhi labadiisa gacmood aynan qabanin awshaka an yacumahum allahu waxaa dhow alla inuu ku camimo minhu xaggiisa biciqaabin inuu uga camimo ayb marka aayaddadaa saad u fahmaysaan maaha waay man calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum goormo waaye markaa adiga naftaada ka adkaato ee qofkii kalena aada alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar aada samayso marka haddaad saa yeesho laa yadurukum man dalla idaa htadaytum laakiin haddii aydnan gacanta qabanin kan daalimka ah idinka waa idin dhibayaa waana idin saameynaa halaagga yimaadana saalixa iyo daalixaba waa camimaya qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu غayru waaxidi can ismaaciila bni abi khaalidi naxwi hada اlxadiidi marfuucan warawaa bacduhm can ismaaciila can qaysi can abi bakri qowlahu abu bakr qowlkiisa walam yarfacuuhu mana aynan rafcinin oo nebiga maunan u koryeelin qaala xadaanaa saciid bnu yacquub aطaalaqaniyu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu lmubaarak qaala ahbaranaa cutbat bnu abi xakiim wahuwa alhamdaaniyu saduuqun yukhdiu kahiira rawaa lahu albukhaariyu fii khalqi afcaali اlcibaad wa asxaabu sunan اlarbaca qaala xadaanaa camru bnu jaariyata allakhmiy wahuwa shaamiyun maqbulu ibnu xibaan baa towfiiqiyey can abi umayata ashacbaaniy wahuwa dimashqi ismuhu yuxmid ayaa la yidhaahdaa maqbulun ayضa qaala ataytu abaa haclabata alkhushaniya ayaan u imid faqultu lahu waxaan ku idhi kayfa tasnacu bihadihi اlaayati aayaddan seed yeelaysaa qaala ayatu aayatin aayadee qultu waxaan idhi qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dala ida htadaytum qaala amaa wallaahi baan ku dhaartay laqad sa'alta canhaa khabiiran aayaddan waxaad wax ka weydiisay nin aada u yaqaano nin khabiir oo aada u yaqaan baad aayadda wax ka su-aashay qaala saalta sa'altu canhaa rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam nebigaan su-aalay buu yidhi aniga faqaala wuxuu yidhi bal i'tamiruu bilmacruufi macruufka yacni isfara watanaahaw can ilmunkari munkarkana iska reeba xaggiisa xataa idaa ra-ayta ilaa aada aragto shuxan mutaacan shuxi la adeecayo ilaa aada ka aragto ayb bukli markaa qofku yacnii iyada un markaa uu raacayo wa hawan mutabacan iyo hawo la raacayo wa dunyan mu'hara iyo adduunyo markaa la dooranayo oo aakhiradii iyo laga dooranayo wa icjaaba kulli dii ra'yin mid kastoo ra'yi u saaxiiba bira'yihi ra'yigiisa cajabintiisa inaad ar haddaad aragto ayb ilaa aada aragto shuxan mutaacan shuxigu marka waxay tahay waa bukli qofku asaga keliya wax isla rabo cid kalena uuna wax la rabin haddaad aragto taas hawo waxa naftu jeceshao qofku iska raacayo adduunyo markaa wax kasta laga hormarinayo waasaa hadda joogno waa waa adduunyo wax walba laga hormarinaayo guri aan aqaana anigaa nin walba ku dhahan halkan wax ii mara haddaa halkaan ii qoyso wax walba waa iga heli haddii kalena maya wahawan mutabacan soomaaha ee wa dunyan mu'hara wa icjaaba kulli dii ra'yin bira'yihi mid kastoo ra'yi lehna ra'yigiisa inuu cajab geliyo oo aan xaqi markaa iyadana aan la arkin xaqi ma la fiirinayo nin walbaa ra'yigiisa unbau dhidibada u taagay facalayka bikhaasati nafsika waxaad ogaataa ama laasimtaa nafsadaada gaar ahaanteeda wadaci lcawaama dadka arima caamka ka tag ayb arrimaha marka cawaamtaa ka tag dadka arrimaha caamkaa iska daa fa ina min waraa'ikum hortiinna waxaa ayaaman maalmo alsabru fiihinna sabarka maalmaha dhexdooda midlu lqabdi cala aljamri ou la mid yahay marka qabasho dhimbil dab a la qabanayo ou la mid yahay lilcaamili qofka camal fala fiihinna maalmaha dhexdooda midlu ajri khamsiina rajulan konton nin ajarkoodoo kale ayuu leeyahay yacmaluuna midla camalikum oo idinka camalkiinoo kale samaynayo qaala cabdullaahi bnu lmubaarak wazaadanii hayru cutbata wuxuu iigu daray qiila yaa rasuula allah ajru khamsiina rajula mina aw minhum ninka maalinkaa sabro oo diinta ku sabraa ma konton annagana annaga ah miyaa ajarkii oo ajarkii ajarkooda uu helayaa mase konton iyaga ah dadka uu la nool yahay qaala laa maya buu yidhi bal ajru khamsiina rajula minkum konton ninoo idinka idinka mida ajarkooda ayuu helaya ayb shayga ajarkiisa xadiidku wuxuu ahaa nebigu caaisha wuxuu ku yidhi yaa caaisha ajruki calaa qadri nasabiki ajrigaagu wuxuu la egyahay dhibkaaga intuu la egyahay intaad dhibtooto ee ninka waktigan nool ee dhibaatada iyo sharta badan nool ee haddana isgiijiyey oo ilaahay in towfiiqna waafajiyey isagana wax badan ka sabray isagoo heli karo ama samayn karo iyo nin markaa waqti intaa waqti waqti sidaa ka roono aan fidno badnayn nin camal sameeyey isku mid ma noqonayaan kanaa camalkiisu dhib badan oo ku jiraa ayb macnaheeduna maaha de dadkii hore inuu ka fadli badnaanayo maaha ajarka unbaa laga hadlay ayb qala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaana alxasan bnu axmed bni abi shucaybin alxaraaniy qala xadaana moxamed bnu salamata alxaraaniy qala xadaana moxamed bnu isxaaq can abi nadr can badan mawla umihani wahuwa daciifu mudlis ninkan can ibni cabaasi can tamimin اdaariy ayb fi hadihi اlaayati ya ayuha aladiina aamanuu shahaadaة baynikm ida xadra axadakm اlmowt qaala wuxuu yidhi beri-a annaasu minhaa dadkii way ka beri noqdeen aayaddan xaggeeda hayrii aniga tamiim markaan ahay wa hayra cadiy bni baddaa maahane labadeenna ayaan aayaddan ka beri noqonin oo ay naga hadlaysaa wa kaanaa nasraaniyeyni bay ahaayeen laba nasraan nasraani ee kirishtaan bay ahaayeen yakhtalifaani ilaa shaam shaam ayay ku noqnoqon jireen qabla alislaami islaamka ka hor fa ataya shaama shaam ayay yimaadeen litijaaratihimaa bay u yimaadeen waqadima calayhimaa mawlan libani sahmin waxaa usoo galay nin mawla oo reer bani sahm yuqaalu lahu budaylu bnu abi maryam bitijaaratin ganacsi buu la soo galay wa macahu jaamun weel ayuu watay min fidatin ka samaysan yuriidu bihi lmelika boqorka ayuu u rabay wa huwa cudmu tijaaratihi bayna ahayd ganacsigiisa kan ugu weyn oo meesha keensadayna fiijaankaas ama weelkaas weyn waayo oo fidada ah ayb fa marida waa jiraday fa awsaa ilayhimaa waa u dardaarmay labadii nin ayuu leesku meelay ka yimaadeeni waa xanuunsaday ninkii waa u dardaarmay marka wa amarahumaa wuxuu amray an yuballiqa maa taraka ahlahu inay gaarsiiyaan wixii uu ka tegay ahlahu dadkiisa inay gaarsiiyaan qaala tamiimun tamiim wuxuu yidhi falamaa maata markuu dhintay akhadnaa dalika aljaam weelkii baan qaadanay fabicnaahu bialfi dirhamin kun dirham baan ku gadnay uma اqtasamnaahu waa kala qaybsanay ana wacadiy bnu badaa falamaa qadimnaa ilaa ahlihi markaan usoo galnay dafacnaa ilayhim waxaan u dhiibnay maa kaana macanaa wixii aan wadnay wafaqadu ljaama weelkii bay waayeen fasa'aluunaa canhu waana su'aaleen faqulnaa maa taraka gayra hada waxaan nidhi ma uunan ka tegin kan waxaan ahayn intan unbuu ninkan ka tegin wamaa dafaca ilaynaa hayrahu mana noo dhiibin wax isaga aan ahayn qaala tamiimun tamiim waxa uu yidhi falamaa aslamtu markaan islaamay bacda quduumi rasuuli llahi sal ll slam nebigu markuu soo galay kadib almadiinata madiina ta'ahamtu min dalika arrintaa waxaan ka dareemay dembi inay tahay faataytu ahlahu ehelkiisii baan u imid faahbartuhum lkhabara warkii baan u sheegay ninkii ehelkiisii baan u imid warkii baan u sheegay waaddaytu ilayhim waxaanan siiyey khamsa mi-ati dirhamin shan boqol oo dirham wa ahbartuhum ana cinda saaxibii milahaa ninkii ila jiray cadiy bnu badaa-na intaasoo kale in uu isagana ay ku maqan tahay ayaan u sheegay faatow bihi rasuula اllahi sal l slam nebigay ula yimaadeen fasa'alahum اlbayinata nebiga markhaati buu su-aalay falam yajiduu maynan helin faamarahum an yastaxlifuuhu wuxuu amray nebigu inay dhaarsadaan bimaa yucadamu bihi calaa ahli diinihi dadka diintiisa yacni bimaa waxa inuu ku dhaarto yucadamu bihi lagu weyneeyo calaa ahli diinihi faxalafa faanzla allahu marka waa dhaartay alla wuxuu soo dejiyey ya ayuha aladiina aamanuu shahaadaة baynikum ida xadara axadakum ilaa qowlihi ow yakhaafuu an turadda aymaanum bacda aymaanihim faqaama camr bnu lcaas ayaa kacay warajulu aakharu iyo nin kale faxalafaa way dhaarteen fanuzicat lkamsu minhu fanuzicat alkhamsu miati dirhamin shantii boqoloo dirham ayaa laga qaaday min cadiy bni baddaa yani qoladii wax laga qabay dadkoodii baa dhaartay lacagtii baa laga qaaday leanna aayaddii baa marka waxaa ku jirta iyadana faasaabatkum musiibat taxbisuunahumaa min bacdi salaati fayuqsimaani biاllahi in irtabtum laa nashtarii bihi hamana walow kana daa qurbaa walaa naktumu shahaadat allahi ina ida lamin alaathimiin fain cuhira cala anahuma istaxaqaa ihma faaakharaani yaquumaani maqaamahma min aladiina istaxaqa calayhim alwlayaani fayuqsimaani biاllahi lashahaadatuna axaqu min shahaadatihima wma ctadaynaa inaa idan lamina alaalimiin saasay u dhaarteen marka qaala hada xadiidu gariibu walaysa isnaaduhu biصaxiixin wa abunadr aladi rawaa canhu moxamed bnu isxaaq abunadrigan marka waa moxamed bnu saaib alkalbi moxamed bnu saaib alkalbi weeye waana daciif aaduu daciif yahay markaa wuxuu yihi wa abunadr aladi rawaa canhu mxamed bnu isxaaq hada alxadiida huwa cindii moxamed bnu saa'ib alkalbiyu yukna abanadr waqad tarakahu ahlu اlcilmi wahuwa saaxibu الtafsir qaala samictu moxamed bna ismaaciil yaqulu moxamed bnu saa'ib alkalbiyu yukna abanadr walaa nacrifu lisaalim abinadr اlmadiniyi riwaayat can abi saalix mawla umihani marka laba abunadri oo kala saara bukhaari abunadr salim almadani isaga wuxuu leeyahay wax riwaayo ah uu ka warinayo ma jirto abu saalix baadaan mawla umihani waana sida marka laba qof oo isku magaca loo kala saaro waa in la fiiriya ardayda ama shuyuukhdooda laka la fiiriyo marka bukhaari shuyuukhdii buu fiiriyey wuxuu leeyahay abunadr salim oo hiqada ah isaga shuyuukhdiisa maba ka mid ahaa abu saalix mawla umihani abu saalix wuxuu sheekh u yahay un moxamed bnu saa'ib alkalbi waqad ruwiya can ibni cabaasin shay-un min hada cala alikhtisaari ibnu cabaas arrinkan wax ku saabsan baa laga wariyey si mukhtasar ah min gayri hada alwajhi baana looga wariyey waa kan marka qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa yaxya bnu aadam can ibni abi zaa'idata an moxamed bn can moxamed bni abi lqasim can cabdilmalik bni saciid bni jubayrin can abihi can ibni cabaas qala kharaja rajulu min bani sahmin maca tamiimin iddaariyi cadiyi bni baddaa famaata sahmiyu baa dhintay biardin buu ku dhintay laysa bihaa muslimun muslim ounan joogin falamaa qadimaa markay soo galeen bitarikatihi ay la soo galeen wixii uu ka tegey faqaduu waxay waayeen dadkiisu jaaman weel min fidatin ka samaysan mukhawasan yacnii khuduud loo yacnii mukhawasan lagu hareereeyey bidahabi dahab yani lagu naqshadeeyey dahab geesaha ayaa dahab marka looga naqshadeeyey fa axlafahumaa rasuulu llahi sal l slam nabiga waa dhaariyey uma wajadu ljaama bimakata weelkiibaa maka lagu arkay faqiila waxaa la yidhi marka ishtaraynaahu min tamiimin wacadiy nimankii tamiim iyo cadiy ayaan ka gadanay dheheen dadkii faqaama rajulaani laba nin baa kaceen min awliyaai sahmiyi ninkii dhintay dadkiisa ah faxalafaa billaahi way dhaarteen lashahaadatuna axaqu min shahaadatihimaa wa ina aljaama lisaaxibihim ayaa iskale ninkiibaa ninka inuu leeyahay iyaga ninkii ka dhashay ninkooda inuu leeyahay qaala wa fiihim naزlat ya ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum qaala hada xadiidu xasanu gariibu wahuwa xadiidu bni abi zaa'ida meeshan marka waxaa laga qaadanayaa gaalku halka mar oo ahlu kitaabku ay markhaatida galaan waa haddii qof muslima safar marka lagu jiro marqa qof muslim nin marka wasiyo inay ka markhaati furaan waa safar baa ayaa lagu jiraa nin muslina dhimanayo dardaaran buu rabaa inuu dardaarmo agtiisa wax muslina oo markhaati gashta ma joogaan gaalo ahlu kitaab unbaa socoto iyaga markhaati intoo wax qoro iyaga markhaati waa uga dhigi karaa markhaatidoodaasna waa la dhegaysanayaa oo markay qaadiga u yimaadaan sida labadaa aayadood sheegeen baa la sameynaya waa halka meel oo gaalkaba markhaatidiisa lagu ictibaariyey culimada qaarna waxay leeyihin maya gaal markhaatidiisu waa baaba eh aayaddanna waa mansuuqa waa la nasakhiya iyagu qaarna meeshaas ay marayaan wax badan marka adu iclaamulmuwaqiciinka aada mas'alada shahaadada iyo markhaatida aad iclaam lmuwaqiciinka u ibnulqayim aada uga hadlaa xataa wuxuu ka hadlaa shahaadatu sibyaan iyo waxyaabo qaar waxaa jiri karo ilmaha un rooroon oo mumayisiinta un qaan gaarin wax iyagu ay ogaan karaan oo dad waaweyn aynan ogaan karin oo kale meelaha lagu cayaaro iyo wax ka dhacay oo kale iyo maxaa laga yeelayaa ilmaha markhaatidooda iyo aada uga hadlaan qala xadaanaa xumayd bnu qala xadaana alxasn bnu qasacata albصriy qala xadaanaa sufyaan bnu xabiibi qala xadaanaa saciid can qataadaةa can khilaas bni camri wa huwa hiqaة wakana yursil weliba camaar kama maqlin can camaar bni yaasirin marka inqiطaaca xadiidkan ku jiro qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi unzilat ilmaa-idatu maa-idadii waa la soo dejiyey min asamaai waa laga soo dejiyey qisada suuratu lmaa-idaba ku magacaaban tahay markay yidhaahdeen anzil calayna maa-idatan min asamaai markay ku yidhaahdeen xawaariyiinta ciise ay ku yidhaahdeen hal yastadiicu rabuka an yunazila an yunazila calayna maa-idatan min asamaa qaala ataqu llaha in kuntum mu'miniin ilaa marka alla uu yidhi qaala allahu inii munaziluhaa calaykum ayuu alla yidhi anugu waa idiin soo dejinayaa faman yakfur bacdu minkum fainii ucadibuhu laa cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin haddii marka qof ou kufriyo markaan soo dejiyo kadib cadaab aanan cid cadaabin baan cadaabayaa marka halkaasayna ku dhammaatay lagama ma la soo dejiyey lama soo dejinin lama sheegin akharu lmufasiriin iyagu waxay ku tageen maa-idada in la soo dejiyey waxayna yidhaahdeen wacdiyaaba meesha ah inii munaziluhaa calaykum ballanqaadaa ka muuqda ilaahayna ballanqaadkiisa waa sameynaya maxamed shaakira waxaan filayaa isaga inuu leeyahay lama soo dejinin maa-idadu haddii la soo dejiyeyna wuxuu leeyahay waxaa lagu arki lahaa kutubta nasaarada oo iyaga marka qisadan qiso iyaga hadda ay inkirayaanna maaha waxay ku inkiraanna ma jiraan bal wuxuu leeyahay ayaga sharafayba ka dhigan lahaayeen haddiiba samada looga soo dejiyey xeero cunto ah iyagii marka meel kutubtoodii oo dhan kuma taallo ayagoo sheegayaanna lama arkin marka wuxuu leeyahay de qoomku ayagaaba sheegi lahay ee qur-aankii iyo sunnadiina ma caddayninoo waa la soo dejiyey qur-aanku ma dhahayo in la soo dejinaayo shardi baa lagu xiray qof hadduu kufriyo waa la cadaaba baa la yidhi ma kufriyeen maynan kufrinin waa laga aamusay aduu warka saas oo kale uu leeyahay laakiin waxaa loo badan yahay in la soo dejiyo xadiidkan markaa daduu ansixi lahaa faysal oo kale waa uu kala saari lahaa laakiin isaga ma ansixin qaala hada xadiidu qad rawaahu abu caasim wagayru waaxidi can saciid bni abi caruuba can qataadata can khilaasi can camaar bni yaasirin mawquufa walaa nacrifhu marfuuca ila min xadiidi اlxasan bni qazaca ciladaana marka waa ku jirta oo marfuucnimadiisa xasan bnu qazaca la gooni noqda qaala xadaanaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa sufyaan bnu xabiib can saciid bni abi caruuba naxwahu walam yarfachu wa hada xumayd bnu mascada qaala xadaanaa sufyaan bnu xabiib kii hore maanan akrininba ha unzilat ilmaa-idatu min asamaa'i samadii baa laga soo dejiyey maa-idadii khubsan wa laxman iyadoo ah muufo iyo hilib wa umiruu waxaa la amray anlaa yakuunuu inaynan khiyaanin walaa yadakhiruu aynan kaydsanin liqadin berri fakhaanuu way khiyaaneen wadakharuu way kaydsadeen warafacuu liqadin berri ayay waxu dhigteen ay u kor yeeleen xaggeeda fa musikuu waa la masakhay qiradatan wakhanaaziir ayaa laga dhigay danyeere iyo doofaaro marka xadiidka dacfi baa ku jira waa daciif qaala hada xadiiثu qad rawaahu abu caasim wagayru waaxidi can saciid bni abi caruubata can qataadata can khilaas can camaar bni yaasirin mawquufa walaa nacrifhu marfuuca ila min xadiidi اlxasan bni qazaca qala xadaanaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa sufyaan bnu xabiib can saciid bni abi caruuba naxwahu walam yarfachu wahada asaxu min xadiidi اlxasan bni qazaca walaa naclamu lilxadiidi اlmarfuuci aslan xadiidka marfuuca wax asla uma ogin qaala xadaanaa bnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can camri bni dinaar can طaawuusin can abi hurayrata qaala yulaqaa ciisa ciise waxaa loo laqinayaa lala kulansiinayaa ujeeda waxaa lala kulansiinayaayoo la barayaa xujatahu xujadiisa walaqaahu allaahu alla ayaa la kulansiiyey oo xujadiisii markaa baray fii qowlihi waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah ayb qaala abu hurayrata can اnabiyi sal l slam falaqaahu اllahu subxaanaka ma yakunu lii an aqula maa laysa lii bxaq xujadii waa taas alaayata kulaha qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdullahi bnu wahbi can xuyay wahuwa xuyay bnu cabdillaahi almacaafiriy saduuqun yahim can abi cabdiraxmaan alxubuliy can cabdillaahi bni camrin qaala aakhiru suurati unzilat almaa'idaة wاlfatxu weyaan qaala hada xadiidu xasanu غariib waqad ruwiya can ibni cabaasi anahu qaala aakhiru suurati unzilat إda jaءa nasr اllahi wاlfatxu hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamed